odayada gaboobaa marbay gaban ahaayeene guxushaaga aan kicinba waa gaananaan jiraye niman guuyo abid yeelan baa geeral foofsada waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda maantana waa qayb labaad oo ku saabsan qaar ka mid ah maansayahanadii soomaalidu tixihii ay gabowga kaga caraacdeen dhegaystayaal maansayahanadii soomaaliyeed ee magaca dheer lahaa gabayadooda qaarkoodna kaga caraacday gabowga iyo had iyo jeer dhibaatooyinka ku mataansan waxaa allaha u naxariistee ka mid ahaa sanaan carabey oo lagu wado bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad inuu dhashay wuxuu ahaa nin reer miyi ah oo haddana reer magaal ah nin sodcaal badan oo dalka dibaddiisa muddo dheer ku noolaa isaga oo mar ganacsado ahaa mar kale faranjiga turjubaan u ahaa intaas ka hor baana ka mid ahaan jiray shaqaalihii soomaalida ee maraakiibtii dhuxusha ku socon jirtay feermaanada ka ahaa kun iyo siddeed boqol iyo toddoba iyo sagaashankiina wuxuu ku jiray raggii inta soo dalmariyey nairobi keenay dhulboobihii ingiriiska ahaa ee loordalamiya la odhan jiray kaasoo loo aaneeyo magaalaynta kenya iyo horumarinta hanaanka beeraheeda caddaankii hindigii iyo carabtii uu la shaqaysan jiray ayuu afafkoodii wax ka bartay taasina waxay geyeysiisay inuu ku dhiirado gabayadiisa qaarkood inuu ku daro erayo shisheeye oo afafkaa uu ka soo amaahday waxay ahayd arrin aan lagaga horrayno maansayahanadii ay iskugadaha ahaayeene aanay aqoon isaga qudhiisuna uu isku dhaliili jiray sidii allaha u naxariistay uu ii sheegay axmed cabdilaahi qaalib in adiir qaraar oo toddobaatanadii qarnigii tegey la taliyayaashii guddiga af soomaaliga ka mid ahaa salaan iyo isaguna ay jeer cadan wada joogi jireen salaan iyo tixihiisii gabowga ku saabsanaa aan wax idinka sheege waxaa la weriyey isaga oo markaa toddobaatan kor u dhaafay inuu ka guursaday qolo waayo horena uu la xidhiiday oo xoolo iyo xarraga doora isagana ka tegay uu xaggooda u tirinayay wuxuu qabay dhibaad iyo wax kala tooni inaanay uga soo noqon wixii badnaa ee horey looga daduucay taas isaga oo ka ciil qaba ayaa maalintii dambe waxaa loo soo sheegay inuu soo hadal hayey uuna ku soo socdo nin seedigiisa oo yaradoona lana walaal ahaa gabadhii uu dhowaanta aroosay ma labalabayne haddiiba saraan go-aan buu gaaray wuxuu ku tashaday inaan maantaa wax hoola a laga kaxayn dabadeedna ninkii oo aan weli soo gaarin ayuu u tiriyey gabay uu kula garnaqsanayo yaradkii laga idaayeyna uu ugu diidayo gabaygaa iyo ninkii loo tiriyey oo soomaalidii xilligaasu ay labadaba leegleegsada u bixisay wuxuu gabyaagu ku xusay laba sababoodoo dartood aanu yarad ku bixinayn sababta hore waa xoolihii faraha badnaa ee markaas ka hor uu bixiyey uuna ku tabaayey reerahaas uu shalayna xididka la ahaa maantana uu la noqday sababta kalena waxay ahayd da'dii uu maantaa joogayoo aanu oggolayn dhahab-dhahab xidid oo hor leh iyo hantidiisa oo uu sidii hore ugu cayaaro wuxuu gabayga ku bilaabayaa arar qurux badan oo uu gabowgiisa kaga caraacarayo arar ay ka muuqdaan dhowr erayoo uu ka bartay shisheeyihii ay isdheeheen sida lagjar lahwi looyar loofar iyo laawist markaas buu ku xijinayaa meelisadii uu da'da kaga sheeganayay kuwaasoo tixda oo idilba ay soomaalidu ku xusuusato wuxuu yidhi luukaansi gabay faaraxow laakiin mar ahayne laflaf iyo lahwiga loo tirsho iyo jaray lurkiisiiya la'da xarafka laankiiyo ba'da baan looyar ku ahaaye nin awowgii loox ugu dhigay oo leelyan baan ahay lakjar faranji niman baa akhriya laawis iyo beene oo weliba laasima intay libis ku moodaane anse waxaan u laaqimahayaa tixay ku luuqshaane mar hadduu lilaahida ka baxo waa lisaan jabane halkan buu gabowga kaga hadlayaayo wuxuu leeyahay nin labaatan buuxsaday adduun waa legdamayaane haddaan anigu loo fari aqiin haatan lowlabaye nin ceradu lamaanaha dhigto laylyan baan ahaye lixdan laba-iyo toban baan kor maray waana la hubaaye lafta dhabar raxaadkay dabciyo laafyihii gacanta lubidaydu leyl xalay ma ledin laadadiya taahe waa taala leemada indhaa araggu liitaaye haddaan luqunta beri taagi jiray liicday araxdiiyo nin laboonti sheegtaba saban laariyaa helaya liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleeda bu meelisyada gabayga ugu dambeeya ayuu seedigiisa cad ugu dayrinayaa wuxuu u sheegayaa isaga oo xooladoona inuusan kollaba ku soo lugo'in wuxuu ku quusinayaa iska daayarad uu gabadha ka siiyee hadduuba xaggooda u soo kaco inuu isaga ka sugaayo awr ay hanti badani ku raran tahay oo dhibaad ah war oo dhan ayuu ugu soo gebagabeeyey qaanjeertidan qabo barbaarladani waa mooge adigaan lamaa awr la wadin ama ligood keenin leegleegsadaha waa necbahay laanta dheer sida eh seedow haygu soo lugo'in lahasha waa ceebib kolka uu gaboobo waxaa qofka hadhiirihiisa ku yidhaahda dadka intii ay isku ayniga ahaayeen ee ay kol wada tabar galeen wuxuu waayaa intii ay isku guga dhasheen ama dhallinyarinimadii ay isku soo gaareen marba waxaa ku soo dhaca hebello uu aqoon jirayoo waa hore geeriyooday ama sidiisa oo kale da' bastood la'ah isla saraan ayaa arrintani la soo gudboonaatay dabadeedna ka sheegtay dhab ayuu u murugooday kolkuu inta gaboobay uu waayey cid uu la jalbeebto waayihii uu soo maray cid la garanaysa oo uu kala sheekaysto isaga oo haddaba cadan jooga oo da'ah aakhiro iyo howlaheedana ka walwalsan ayaa maalintii dambe waxaa u yimid dumar dhowrahoo magaalada lagu qabo waxay uga eer sheegteen gabyaa cabdilaahi baashe la odhan jiray oo isaga hablaha iyo saraanba ay xigaalo ahaayeen kaasoo u gebiyey qaar ka mida dumarkaasi raggii ay u dhexeen goobjooggii waagaasi siduu ku warramay wuxuu cabdilaahi nimankaa u gebiyey markay seedinimadiisa u aqoonsan waayeen ee intuu waxtar ka jeeqaaqay ay waxba uga soo dhici waayeen saraan wuxuu u yeeray ina baashe wuxuuna ka codsaday gabaygii uu tiriyey inuu ka noqdo hablaha iyo ragga qabana uu ka raalligeliyo taasoo uu ku diiday maalintaas ayuu tiriyey giddi gabayadiisa kuwa loogu jecel yahay midkood ha yeeshee waa tan la yidhaahdaa farta iyo meesha bugtaa is oge in yar oo gabayga ka mid ah ayaa waanada iyo canaanta cabdilaahi ku saabsan in badanna wuxuu u huray tilmaanta dhibaha uu gabowgu u keenay waa gabay alla kacabsiguu ku badan yahay oo u eg kuwa carabtu ay shicru suhdiga u taqaan qaybta ararta oo uu gabowga kaga sheegtay ayuu ku yidhi cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiisii carabkayga waataan ka jaray codashadiisiiyo maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu u tirsaday waan cabsanayaae cishahan hurdada fiiriyaa caam intaan jire calli yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wadi saariye calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimid rabbaa caaqibuu garanne qorra casalkii joogtaan ahoo ciiri garabkii iyo raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawsa dibadeedib allaha u naxariistee gabayadaa kadib in doora ayuu saraan sii noolaa wuu indhabeelay wuxuuna geeriyooday horraantii afartanadii qarnigii labaatanaad isaga oo inooga tegey gabayo iyo geeraaro dhaxalkeenna suugaaneed wax weyn ugu filan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariya islamarkaasina la socodsiinaya barnaamijkaasi xiisaha leh ee dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a